horta wadanka ethoobiya bay dagaalooda ka socdaan waa dadka ethoobiyaanka oo wada degiyey goobaha dalka ethoobiya ka mid ah waa garta
waa soomaali iyo ethoobiya qayb ka mid ah oo oromiya la yidhaahdo oo dadka deegaanka ahaana ka mid ah labadaba waa dadka sacabegayay oo shacabka ah dowladda ethoobiya dad ay soo degtay oo ciidamo ah baa laayniyo dadka soomaalida ah oo qolo ormana waa sheeganayaan dadka xoolo dhaqatana waa yihiin dadkan soomaalida oo dhulka degan waana dhul ethoobiya gudaheeda ah wax dowlad oo kala dhex geliyana ma leh daan warta aan ku helayno walaalle waa gartay dad badanna waa la laayay xoolo badanna waa laga dhacay aasadii baa tuuran goobo adiga laiskugu keenkeenay oo dadna lagu laayay danna adiga meeshu lagu qooyina qoxooti ahaan ay muddo saddex beri ah bay hadda arrimaha ayaga socdaan sidaan wararka ku helayno walaalle wax dowladda etoobiya xaggeed ugu imaadina ma jiraan war ahaan waxaan helnay in uu ninka hadda loo magacaabay dowladda etoobiya uu yidhi soomaali iyo oromo baanu ka ogahay bal meel haa la saaro soomaaliya
marka n ismaamulkoo kale kilinka shanaad mas-uuliyiintooda n wax wadahadala oo arrintan xukuumadda federaalka ethoobiya ay kala sameeyeen miyaa jira
dhulka hadda horta lagu dagaalamayo ma aha jilib soomaaliga ma aha waa ethoobiya dhanka oromiyada xaggeed wey waa dad deegaankaas ku dhex jiro oo soomaalida ha u dhasheena sheeganayo dadkaas oromiyada ah ka mid ah
waa gartay
marka jilinkaa shanaad dadkiisiiba ha ahaadeen laakiin la deegaan ma aha oromiyada dhexdeeda bay degan yihiin dadka ayaga ah walaal hadda aan kuu sheegay sida ay deegaanka u yihiin haye
marka haddii ay soo gaareen maamuladii haddii wadahadallo iyo waxtaas muddo ay socotay arrinta ayaga wadahadallo haddii ay dhaceen wax laga qabtay ama dowladdeeda ay gacanta ku mare xilli ay maamulka hore u jiri oo adiga wadanka hore u jiri waa waa xakameeni waa cilmi waa shacabkana waa dhici jirta waa la tara jirin jiri
khasaaraha ilaaya hadda waxa la ogyahay miyaa jira oo dhimasho amaba dhaawac oo kale ah
xilli hadda waa dhul nasib laakiin warbixinta waxaan ku helay hadda shan nin oo la gowracay maanta waa noola dursheed oo hebel iyo hebel laleeyahay dadka hadirnin ee soomaalida ah
waa gartay
marka xoolo waxa la yidhaahdaa neef kuma hayaan dadkan bari waxay u yihiin faamiladii waxna waa ahaayeen daddeeda deegaankaas iyihiin degan bay ahaayeen wixii waa gacanbadiyey ama dukaan ha noqdo ama xoolo dhaqato caadi ahba ha noqdeen waa waa gacan madowda la fariisiyey waa gartay marka sidaasay wax u jiraan walaalle haddii aan warka sidaan u helnay wax kaaga sheego marka n arrintan maxaa kaloo ay sababtay oo xasiloonidii deegaanka oo kale saameyn ay oo ay ku yeelatay ma dad barakac ayaa jira
horta waxaa jira laba maamul dhul ay isku haysaan oo dagaallo ay isuga horjeedaan oo dhan yaalo la yidhaahdo eeka dhul la yidhaahdo dhulkaan dhan iska fadhiyo oo ku dagaalamayo oo xadiidada haase ahaatee dadkaan soomaalinimo ahaan baa loo laaynayaa gudaheeda ku jiro oo anagaan kuwaan wax dulka laynayna haddii ciidamadiisaan ay noo fadhiyaan wax saas ah baa dadka lagu laynaya sidaan warxinta ku helay dadka walaal wararka saas bay u dhacayaan dadkaas waa dumaan caadi ah baa laga yaa laga ilahay sida warxinta ay nagu soo gaaraysa waa dad caadi loo
maxaa soo jeedinaysaa ugu dambeyn marka waxaan soo jeedinayaa dadweynaha ama inta maqlaysaba waxaan u sheegayaa in ay meeshaas uu ka jiro dad la haraajiyo oo islaax ah wax islaax ah intaan aa loo baro baan codsanaya intu alla